أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آlihi وأصxaabihi أجمaعiin ama bعd wuxuu ka bilaabmayaa caawa tafsiirkeenna aayadda ugu horeyso ee suuratu saba ka mid ah suuratu saba waa suura makiya ibnu durays iyo ibnu naxaas iyo ibnu mardaweyhi bayhaqi sida ay tilmaameen can ibni cabaas ayagoo ka warinayo oo wuxuu yidhi suuratu saba waxay kusoo degtay maka ibnulmundirna sidoo kale can qataadata saas oo kale ayuu isaguna qataada uu yidhi marka suuraddu waxay ka waramaysaa towxiidka iyo nicamka alle ku shukrintooda maadaama shukrigu cibaadada yacni aasaas uu yahay ama sababka cibaadada keenayo uu yahay shukriga iyo towxiidka iyo iyo tusaaleyn oo qisasul ambiyaa qaarkood nebiyullaahi daawuud iyo sulaymaan iyo laga waramayo waxaa kaloo suuraddu ay ka waramaysaa shirkiga marnaba inuusan gar iyo xaq uunan noqon karin wax allaale wixii laysdhihi karo oo qof mushriga uu qabsan karana waa baabi'isay suuradda macaanidaas baa iyo qiyaamaha iyo sugitaankeeda iyo xaalku siduu ahaan doono iyo waxyaabaha bay suuraddu ay ka waramaysaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allow u sugnaaday oo allah iskale alladii allihii lahu uu u sugnaaday isaga maa waxa fi samaawaati samaawaad dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fi lardi dhulka dhexdiisa ahaaday walahu isaga keliya unba u sugnaaday alxamdu ammaan dhammaanteed fil aakhirati aakhirada wa huwa alle alxakiimu weeyaan alla falsan oo xikmad badan alkhabiiru oo addoommadiisa axwaashooda hoos u og yaclamu waa ogyahay alle maa ayuu ogyahay waxaa iyeliju galayo fil ardi dhulka dhexdiisa galayo iyo wamaa ayuu alla ogyahay yaqruju baxayo minhaa ardada xaggeeda ka baxayo iyo wamaa ayuu alla ogyahay yanzilu degayo min asamaa'i samada xaggeeda kasoo degayo iyo wamaa buu alla ogyahay yacruju korayo fiiha fi samaa'i samada dhexdeeda u korayo wa huwa alle isagu alraxiimu alla naxariis badan weeyaan alkafuuru dembi dhaaf badan suuradda marka waxay ka mid tahay suuraddani suuradaha xamdiga ku bilowday hore waxaan usoo marnay suuratu lancaam iyo waxaan soo marnay suuratu lkahfi suuraddanna xamdi bay ku bilaabanaysaa iyo ta ku xigto oo suuratu faatir ah ee ammaanta ilaahayna waxa uu ku mutaysanayaa de waxa ay tahay waxa uu addoommadiisa siinayo afcaasha uu sameynayo ee isagu mashiicadiisa iyo iraadadiisa iyo xikmadiisa ku dhisan ayuu alla ku mahadsan yahay marka alla wuxuu yidhi alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay alladii allihii lahu isaga uu u sugnaaday oo isaga keligii uu iska leeyahay maa waxa fi samaawaati samaawaad dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fi lardi dhulka dhexdiisa ahaaday isagaa iska laho milkan wa khalqan lahaanshana cid kale ma laha abuuris hadday noqotana isagaa abuurayo iska leh wahuwa walahu isaga unbuu u sugnaaday alxamdu ammaan dhammaanteedna isagaa iska leh fil aakhirati aakhirada dhexdeeda marka sida adduunyadaba uu ammaanta isaga u leeyahay aakhirana isaga u leh lianna annicama fi daarayni maxaa yeelay nicmada labada daar kullahaa minhu dhammaan isagay ka ahaadeen xaggiisa waxaa kaloo la yidhi walahu lxamdu fi laakhirati xamdiga alle aakhiro dhexdeeda uu leeyahay waa xamdu ahliljannati ahlu jannaha ammaanta ay ammaanayaan waa siduu alla u yidhi waqaaluu alxamdu lilahi aladii hadanaa lihada iyo waqaaluu alxamdu lilahi aladii adhaba cana alxasan ayb siduu alla u yidhi iyo alxamdu lilahi aladii sadaqanaa wacdahu marka ahlu jannuhuna rabbi bay ammaanayaan waayo qiyaamaha cid kale ammaani maayaan oo ammaanta iskama laha ee wailaa marka alla aakhirou ammaanan yahay marka la leeyahay adduunyada kuma ammaanna ma aha adduunyana asaa iskale sideebounan u ammaanaynna yaclamu wuxuu ogyahay alle maa waxa ayuu ogyahay yeliju gelayo fil ardi dhulka waxa gelayo uu alla ogyahay oo min almaa-i walamwaati ah dhulka waxa gelaya biyo ah iyo moyd waxa dhimanaya lagu duugayo dhulka la gelinayo waxaa dhulka gelaya alla waa ogyahay marka ilaahay subxaanahu watacaala de cibaado inuu mutaysto maxaa keenayo waxaa keenayo mulkina asaa iska leh boqortinimo iyo waxlahaansho isagay ku dhammaatay oo isaga yacni dhammaanteed isagaa iska leho cid kale ma jirto awalan wa aakhiranba ayb haddana cilmi buu alla ku sifaysan yahayo dhulkan waxa gelaya waa ogyahay oo dhibic ah roobka meel walba ka da-ayay dhibicda dhulka gelaysa waa ogyahay alla waana u tirsan tahay iyo wamaabuu iyo waxaa lagu duugaya dabcan dhulka ee mayd un markaa la gelinayay ilaa aadam laga soo bilaabo ilaa waqtigan aan joogno ilaa yacni adduunyada la duuduubayo ayb iyo wamaa buu alla ogyahay yakhruju ka baxaya minhaa ardada xaggeeda kasoo baxaya dhulka oo min annabaati dhir ah wal amwaati iyo dadkan dhintay aakhiro dhulkiibay fut fut kasoo dhahayaanay kasoo baxayaan wamaa ayuu alla ogyahay yanzilu degayo min asamaa'i samada xaggeeda waxaa kasoo degayo min al amdaari roobab ah roobkii samada kasoo degayay qadarka samada ka imaanaya xaggiisa balaayada iyo nicmada ka imaanaysa waxa dhanba alla waa ogyahay ilaa isagaaba ah saaxibkeeda ah oo iska lehe wamaa ayuu alla ogyahay yacruju korayo fiihaa samada dhexdeeda u fuulayo u korayo min almalaa-ikati wa acmaali lcibaadi malaa-igta samada korayso addoommada acmaashooda inta la qaado samada la gaarsiinayo la korsiinayo kulli rabbi waa ogyahay wa huwa alle haddana isagoo mulkigaana iska leh cilmigaa faraha badan axwaasha addoommadiisa saa uga warqabo alraxiimu weeyaan mid naxariis badan alkafuuru oo dembi dhaaf badan haddana sidaa wuxuu ku darsaday naxariis iyo dembi dhaaf addoonkii dembi ka gala isagoo awoodo inuu tirtiro cuquubada kulama soo degdegayo fursadna waa siinayaa uu dib ugu soo laabto oo uu rabbi uisaga ugu towbad keeno naxariis buu ku sifaysan yahay dhowr sifo ayaa halkan marka lagu sheegay alla uu le milki xikmad cilmi raxmad dembi dhaaf wa qaala aladiina kafaruu laa ta'tiina saacatu qul balaa warabbii lata'tiyannakum halkan marka aayaddan sabab nusuulkeeda waxaa la yidhaahaa abuu sufyaan baa wuxuu ku dhaartay laata iyo cuza laata iyo cuzaan ku dhaartay inaan qof dhintay lasoo nooleyneynin buu yidhi markaabaa waxaa alla subxaanahu watacaala uu tilmaamayaa aakhiro iyo xigmadda ka dambayso iyo dadka in lasoo nooleeyo macnaha ku jiro haddii la yiraa aakhiro ma jirtana inay ka dhalanayso adduunyadan waxa ka dhacaya dulmi iyo wanaag ahba inaan laysu raacan doonin oo ka soco ay tahay taasina de ruux xikmad axad yacni xikmad leh oo bani aadama kama suurtowdo xataa oo yacni wanaag iyo wax inuu isku falan rabo see rabbu hada alkown kownkan rabbigiisa sidee bay u dhacdaa inuu simo daalim iyo nin markaa kii gardarnaa iyo kii laga gardarnaa iyo inuu simo oo uunan u kala abaal gudin cadaalad darro waa ilaahayna waxa waa ka hufan yahi marka macnahabaa rabbi marka uu tilmaamayaa aayadaha soo socdo qaala tacaala allah wuxuu yidhi waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey laa ta'tiinaa noo imaan mayso assaacatu saacadda noo imaan mayso qul waxaad tidhaahdaa balaa inaynan idiin imaanin iska daaya waa idiin imaanaysaa wa rabbii baan ku dhaartay rabbigeeya sidaa ku dha iyagu sawlaatay iyo kuma dhaaranin adiga rabbigaa ku dhaaro inay imaanayso marka rabbigaabaa sidaa ku amraye lata'tiyannakum lawallaahi yata'tiyanna way imaanaysaa saacaddii kum idinkay idiin imaanaysaa caalimi lgeybi allaha waxa maqan og baan ku dhaartay laa yaczubu ka qarsoonaan maayo canhu isaga xaggiisa mithqaalu daratin dhuuricaso wax la eg fi samaawaati kaa oo fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday walaa fi lardi dhulka dhexdiisa ahaatayna ka qarsoonaan mayso walaa asqaru wax yar ka yaraan badan min daalika dhuuricasadaa wax ka yaraan badan ma jiro walaa akbaru wax ka weynin badanna ma jiro ilaa haddii uu jiro fii kitaabin buu ahaaday kitaab kitaabka oo mubiinin wax caddaynayo wax allaale waa qoran yihiin muxuu alla marka sidaa uu u yeelayaa oo kitaabkaas oo wax walba ugu sugayna liyajziya inuu abaal mariyo aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo camiluu sameeyey asaalixaati acmaasha susuuban ulaa-ika kuwaadaa lahum waxaa u sugnaaday makfiratun dembi dhaaf iyo wa risqun risqi risqiga oo kariimun aad u wanaagsan waaladiina kuwa sacow socday shaqeeyey fii aayaatinaa fii ibdaali aayaatinaa aayaadkeenna burburintooda kuwa u socday ku socday mucaajiziina xaal ay malaynayaan inay annagana cajzi gelinayaan iyagoo u haysto ulaa-ika kuwaadaana lahum waxaa u sugnaaday leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo min rijzin cadaab daran ka ahaaday ayb oo cadaab daran ah aliimun cadaabka oo aliimun xanuujinayo ayay leeyihiin kuwaasi saddexdan aayadood marka macaani weyn baa ku jirta oo iimaanka taabanayso macnahana waxa ay tahay al-iimaanu bilyowmi alaakhir ama al-iimaanu bilbacthi dadkan adduunyada joogo markay dhintaan ee ilaahay adduunyada uu doono inay dhammaato waqtigeeda la gaaro ilaahay ummaddii inuu haddana soo kicinayo mar labaad nolol uu siinayo noloshaana waxaa loogu talagalay dadka in lagu abaalmariyo haddii marka la yidhaahdo nolol dambe ma jirto macnaheedu waxaa weeyaan dadkan rabbi waa iska abuuray ninkii xumaan sameeyo iyo ninkii wanaag sameeyeyna cid u raacanaysa male in la yidhaahdo midaasina marka de mid rabbi qaban karta ma aha ilaahay xikmad ayuu ku sifaysan yahay waxaana waa ka hufan yahay suuratlmulki waxaan ugu tegaynaa aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camalan geeri iyo nololba waxaa loo abuuray dadka in lagu imtixaano oo la jaribo lagu imtixaano kooda camalka xaggiisa ku wanaag badan ayb meeshaas marka qiyaamihii marka macnaha aadka u ballaaran baa ku jiro qiyaama ma jirto waxay u dhigantaa ama macnaheedu uu yahay qiyaama ma jirta macnaheedu waxaa weeyaan nin xun iyo nin fiicanba waa isku mid de adduunyadanna qof baa waxaa weeyaan dulmi sameynayo inta ummaddii gardarow ku laynayaa xumaan buu fawaaxish buu kula kacayaa waa dhacayaa waa boobayaa dhibaato fara badan ayuu ayuu sameynayaa ninna ummaddii waa ka nabadgelaysaa wanaaggeedii buu ku dadaalayaa rabbigiis buu caabudayaa haddii la yidhaha adigaan rabbi caabuday oo ummaddiina ay kaa nabad gashay iyo midkaas aan rabbi caabudin isku mid baa la idinka dhigayaa geeridana wax idinkaga dambeeyaa male haddii la yidhaahdo dee taasi waxay tahay rabbiga adduuny dadka nolosha geliyey ayay waxay ku tahay dulmi iyo naqsi ku tahay ilaahayna dulmi iyo nuqsaan waa ka hufan yahay laguma sifayn karo walidaalika allah wuxuu yidhi ayaxsabu linsaanu an yutraka sudan insaankuma wuxuu umalaynayaa in laga tegayo si cidlo ah faraha in laga qaadayoon la amraynin wax laga reebeynin sidaa miyuu u malaynayaa adiga inta xayaato lagu geliyey imkaaniyaad lagu siiyo lagu arsuqay oo lagu barbaariyey haddana in la yiraahdo iska soco saa doonta u soco dee rabbi marka xikmaddii aawe taabaa marka aayaduhu ay tilmaamayaan wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey laa ta'tiinaa noo imaan mayso asaacatu saacadda qul waxaa tiraa balaa inaysan idiin imaanaynin iska daayo waa idiin imaanaysaa wa rabbii rabbigay baan ku dhaartay lata'tiyannakum lawallaahi yata'tiyannakum way idiin imaanaysaa o idiin imaanaysaa tawkiid badan baa meeshan ku jiro wa rabbii dhaarto waxbaa lagu adkeeyaa nuunu tawkiid waa ku jira haddana dhaar labaadna waa la soo celiyey wa rabbii baan ku dhaartay lata'tiyannakum lawallaahi yaa u qarsan laamku waa muwada'a lilqasam nuunu to laba dhaar baa marka meesha iskula jirta nuunu tawkiidna waa waa ku jiraa cilmiga macaaniga marka balaaqada wuxuu leeyahay qofka hadba xaaladiisaa lagula hadlaa qofkii aan waxba inkirsanayn iska markaa yacnii ama khaaliyudihin iska ah inkaar iyo waxba uunan ku jirin in wax loo adkeeyo uma baahno oo isaga waxaa ku filan war aakhira waa jirtaa qofkan marka isaga shakiga uu ku jirana waa loo adkeynaya oo inna iyo wax lamida loogu adkeynaya adawaadka wax lagu adkeeyo qofka munkirka ah ee lasoo taagan inkiridda isaga marka dhaaro u baahan yahay waxaa laysugu darayaa dhaartii iyo wixii kale wax lagu adkeynay halkan marka nimankan maadaama ay munkiriin ay yihiin wax inkirayaan macaanidii yani xuruuf hadday ahaan lahayd iyo dhaar hadday ahaan lahayd wixii wax lagu adkeynayay baa meesha lasoo dhigay marka caalimi lgeybina waa la akriyey caalimulgeybina waa la akriyey caalimi lgeybi marka la yidhaahdo ahlu madiina iyo shaam baa caalimulgeybi akriyeen huwa caalimulgeybi waay waa istinaaf inta kalena waxay akriyeen naafic iyo ibnu camir marka laga reebo caalimilgeybi biljari marka haddii sidaa loo dhiga marka in nactiga laga sifeeyo rabbiga laga sifeeyo wa rabbi baan ku dhaartay rabbigaasoo caalimilgeybi ah waa la dhihi karaa ama in laga bedelo oo la yidhaha caalimilgeybiyaan ku dhaartaye oo markaa bedel laga sameeyo xamze iyo kisaa-i iyagu waxay akriyeen callaami lgeyb callaami lgeyb bay iyagu akriyeen ayb laa yaczubu ka qarsoonaan maayo canhu alla xaggiisa mithqaalu daratin dhuuricaso wax la eg fi samaawaati kaas oo fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday walaa fi lardi ama dhulka dhexdiisa ahaaday ka qarsoonaan maayo wax dhuuricaso la eg oo cir iyo dhul yaalla rabbi kama qarsoona walaa asqaru wax ka yar min daalika kaaga dhuuricasadaa ka yar ma jiro walaa akbaru saa markaan ku wadno istinaafaan ku wadnaa walaa asqaru jumlo cusuba mustanafa ah walaa asqaru min dalika walaa akbaru ilaa fi kitaabina khabaraan uga dhigayna ilaada iyo waxa ka dambeeyana waa khabar ayb waxaa kaloo iyadana marka la yeeli karaa walaa asqaru in lagu cadfo mithqaalu daratin oo la yidhaha laa yaczubu canhu mithqaalu daratin kama qarsoona walaa asqaruna kama qarsoona wax ka yaraan badan min dalika dhuuricasadaa walaa akbaru wax ka weynin badanna kama qarsoona ilaa fi kitaabin laakinahu isaguse shaygaa yarka ah fii kitaabin buu ahaaday kitaab dhexdiisa kitaabka oo mubiinin cad saasaa la dhahayaa marka macnaha dambe la raaco taqdiirku marka laakinahu fi kitaabin mubiin ayb marka intaa dambe tawkiid yaa ku jiraya marka oo kama qarsoona oo bal ilaahay waaba qorayba xataa looxulmaxfuud baa lagu dhigayo sidaana muxuu alla u yeelay oo markaa yacnii uu kitaab ugu qoray liyejziya inuu abaal mariyo liyejziyada markaa ilaa waxaan ku tacalujinaynaa walaa asqaru min dalika walaa akbaru ilaa fi kitaabin mubiin maxaa loogu dhigayna liyejziya aladiina ama in la yiraahdo lagu tacalujiyo laa yaczubuda rabbi waxba kama qarsoona maxayna wax uga qarsoonaanayninna liyejziya si uu u abaalmariyo wax ka qarsoon male liyejziya inuu abaalmariyo si uu u abaalmariyo aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha susuuban ulaa-ika kuwaada lahum waxaa usugnaaday leeyihiin maqfiratun dembi dhaaf iyo wa risqun risqi risqiga oo kariimun wanaag aada u wanaagsan jannadii ayb adduunyadana dunuubtooda waa loogu asturayaa aakhirana janna la gelinayaa waaladiina kuwa socow socday fii aayaatina fii ibdaali aayaatina aayaadkeenna ibdaalintooda kuwa ka shaqeeyey oo u socday inay aayaadkeenna burburiyaan oo siday aayaadkii markaa burburintaa markaa maxay us isticmaalayaan maskax iyo muruq labadaba boqolaal shubah bay keenayaan oo qur-aanka ay ku keenayaan oo ay leeyihiin saanaa la yidhi saan maxay tahay saan maxaa loo yidhi waxaan cadaalad maaha kayta wa kayta xoog maal iyo muruqna waa isticmaalayaano in aayaadka alla aynan soconin oo aynan adduunyada ka soconin kuwaas marka alla wuxuu leeyahay waaladiina kuwa socow soconaya fii aaya socday fii aayaatina fii ibdaali aayaatina ku socday aayaadkeenna ibdaalintooda iyo burburintooda mucaajiziina xaal ay yihiin kuwii cajzi gelinaya iyagoo sidaas u haysta waa hadda ilaahay ma cajzi gelin karaanba eh laakiin iyaga markay aayaadka ibdaalinayaan oy diinta la dagaalamayaan waxay la tahay waa burburin kartaan ayb oo rabbi baad waxa uu rabo yaad ka hor istaagi kartaan sidaasay la tahay mucaajiziinana waa la akriyey mucajiziinana waa la akriyey suuratu waxana waa kusoo marnay suurat lxaj ulaa-ika kuwaada lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo min rijzin cadaab daran ka ahaaday rijzigu waa asalku waa cadaab lain kashafta cana rijza ayaan soo marnay ayb lanu'minana laka walanursilana macaka bani israa'iil rijzigu marka waa cadaab aada u daran kaas oo aliimun mu'limun xanuujinaya aliimunta laba xarafkan laba qira'a ku jirta aliimun iyo aliimin aliimun marka la yidhaha cadaabuna laga sifaynaya aliimin marka la yidhahana rijzinta ayb ayb wayara ladiina wayara wayara aladiina uutuu lcilma aladii unzila ilayka min rabbika huwa alxaq lyajziyaday marka la socotaa ay ku cadfan tahay wayaraa ilaahay subxaanahu watacaala wax yar iyo wax weynba kitaab ayay ku sugan yihiin oo ku qoray wayaraa liyaraa si ou u arko oo u ogaada dheh aladiina kuwa uutuu la siiyey alcilma cilmiga kuwa la siiyey inay ogaadaan alladii kii unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga loo soo dejiyey min rabbika xagga rabbigaana lagaaga soo dejiyey huwa isaga alxaqa xaqi inuu yahay inay ogaadaan sidaa darteed ayaa alla wax walba u qoray ayb wayahdii waa hanuuninayaa qur-aanku ilaa siraatin jid ilaa siraati lcasiizi allaha casiiskee sharafta badan ee awooda badan jidkiisa ayuu ku hanuuninayaa intii ka alxamiidi almaxmuudi allihii la mahadiyey ay dadka mu'miniinta ay mahadinayeen waddadiisa ayb halkana marka weli tacliil ayaa socdo oo waxa ilaahay wax walba u qorayo waa in dadka la kala abaalmariyo mu'miniintiina janno lagu abaalmariyo kuwan gaaladaana cadaab lagu abaalmariyo iyo dadka ahlu cilmiga ah ee ilaahay cilmiga siiyey laftooda inay ogaadaan qur-aanka la soo dejiyey xaq inuu yahay saa inay ogaadaan leanna marka ilaahay abaalmarintu ay dhacdo oo yacnii adduunyadii dhexdeedii waa ku dhacaysaa wacdiga alle uu ambiyadiisa u yaboohay waa loo waa loo rumaynayaa markaa waxay garanayaan ay ogaanayaan qur-aanku xaq inuu yahay waa maqsad kale ee marka laga rabo ilaahay subxaanahu watacaala dadka uu takaaliiftan u saaray wayara aladiina waliyara aladiina kuwii inay ogaadaan yaraa bimacnaa calimo waay laba mafcuul bay qaadanaysaa ka koowaad waa aladii unzila midka labaadna alxaqa waay huwada meesha taallo oo alxaqa ka horeysana waa damiirulfasli basriyiintu damiirulfasli bay dhahaan kuufiyiintuna cimaad ayay yidhaahdaan wayaraa waliy waliyaraa waliyaclama si ay u ogaado aladiina kuwiisay u ogaadaan uutulcilma cilmiga la siiyey waxay ogaanayaana aladii kii unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga loo soo dejiyey min rabbika xagga rabbigaana lagaaga soo dejiyey huwa isaga alxaqa inuu yahay xaqi taa inay gartaan marka ayb aladiina uutul cilman ayaa waa mu'miniin ahli lkitaab cabdullahi bnu salaam iyo asxaabtiisa qataada isaga wuxuu yihi asxaabu moxamed baaba laga wadaa ayb in xagga alle uu ka yimid qur-aankan inay ogaadaan wayahdii qur-aanku waa hanuuninayaa ilaa siraadi lcasiizi allaha casiiskaa jidkiisa intii kaab uu ku hanuuninayaa alxamiidi alilaa sira allihii alxamiidi la mahadinayay laba macnaa ku jira istinaaf in laga dhigo wayahdii waxaa kaloo bannaan in markaa yacni jumlo xaaliye a laga dhigo oo markaa sidee noqonay jumlo xaaliya marka laga dhigo wayahdii walxaal huwa qur-aanku yahdii waa uu hanuuninayo ilaa siraadi lcasiizi allaha casiiska jidkiisa alxamiidi la mahadinaya labadaa icraabba marka wayahdiida waa lagu wadi karaa wqaala aladiina kafaruu hal nadulkm calaa rajuli yunabi'ukum idaa muziqtum kula mumazaqin inakum lafii khalqin jadiid weli bacdigii bay haddana si kale u inkirayaan awel waxay yidhaahdeen saacaddii maba dhacayso haddana waxay leeyihiin qof go-go-ay ee kitfanmay isaga dhan see loo soo celinaa bay leeyihiin ee allihii abuuray miyaan soo celi karin iyagiiba caqligoodii aawen yaa idin abuuray idinka marka la yidhaha oo cadam idinka abuuray allah bay dhahayaan ee allihii cadam idinka abuuray miyaan idin soo celi karin marka caqli ku hadli maayaan qof kasta oo baatil ku socdana waxaa laasimaya tanaaqub inuu markaa yacnii iska hor imaado waxa uu sheegayo marna uu si sheego marna si kale uu sheego wax isduqeynayo un uu ku hadlo wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey hal nadullukum ma idin tusnaa calaa rajulin nin ma idin tusnaa rajulka oo yunabi-ukum idinku waramayo idinku idiin waramayo idaa haddii musiqtum la idin kidkidfo oo la idin googooyo kulla mumasaqin kulla tamsiiqin googooyin dhammaanteed tubcahuuna in la idinsoo bixin doono ayb sidaa nin sheegayo oo haddii idinka la idin kidfo in la idinsoo bixin doono sheegayo ma idin tusnaa ayb inakum yaquulu wuxuu dhahayaa lakum idinka wuxuu idin leeyahay inakum idinku la fii khalqin abuuritaan dhexdiis ayaad yacnii ayaad ahaanaysaan jadiidin cusub ayb saa buu idin dhahayaa nin sidaa idin dhahayo oo saa idinku warramaya ma idin tusnaa waa la yaab bay ka dhiganayaan marka aftaraa miyuu been ah miyuu abuurtay calallaahi alla korkiisa kadiban been miyuu ku abuurtay am mise bihi fiihi isaga dhexdiisa jinnatun waali miyaa ku sugan waa yaabe bal ee aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhirada fi lcadaabi bay ku sugan yihiin cadaabkii dhexdiisii bay ahaanayaan iyo wadalaali baadi bay ku sugan yihiin albaciidi aada u fog wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey iyagoo bacdiga inkirayo hal nadullukum ma idin tusnaa calaa rajulin nin korkii ma idin tusaynaa yunabi-ukum idiin waramayo nebi maxamed ay ujeedaan sala allahu calayhi wasalam idiin waramayo idaa haddii musiqtum la idin googooyo la idin kidfo kulla mumasaqin kulla tamsiiqin googoyn dhammaanteed oo inta la idin googooyo aada ciidda ku milantaan annakum tubcathuuna sidaa idin dhahayo idaada marka jawaabteeda in la qadaraa fiican oo la yidhaha idaa musiqtum kulla mumasaqin tubcathuuna waa la idinsoo bixinayaa waa lasii adkeeyey marka warkooda yaquulu lakum wuxuu idin dhahayaa inakum idinku la fii khalqin baad ahaanaysaan abuuritaan jadiidin oo cusub abuuritaan kii hore ka duwan ee cusub ayaad ahaanaysaan dhahayo ninkaa mi yacni suu la yaab ma idin tusnaa ninkaa usluubka carabiga luqada carabiga hal adulluka iyo hal nadullukum iyo marka la yidhaahdo tacajubna waa loo keenaa mararka qaarna taxdiid boorin hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim waa boorin tanna hadda marka ay leeyihin hal nadullukum calaa rajulin waa la yaab war qof ma ku tusaa waxaa iyo waxaa ku hadlaya ma ku tusaa yacni haddaad inaad yaabta rabto hebel arag waayo marka waxa uu sheegayo ayb oo markaa uu dhahayo inakum idinku la fii khalqin jadiidin baad ku sugantihiin buu ku khabrayaa oo saa buu sheegayaa aftaraa cala llaahi kadiban hamzadan hamzatu lqaci waayo waana hamza hamzatu istifhaam tii marka ahayd hamzatulqadcigii ee ficilkan uu lahaan jiray markaynan hamzada ku jirinoo iftaraa iftaraa bay ahayd iftaraa waa iftacala hamzadeeduna waa hamzatulwasli hamzatulwasliga isagoo leh ayaa waxaa la keenay hamzadii marka istifhaamka tii wasliga waa layska tuuray iyada awalba waxaa loo keensanaya in wax lagu gaara une hamzatul istifhaamkii qadciga ahayd baa la dhigay marka meesha aftaraa ma been abuurtay waayo marka istifhaam baa meeshaa marka ku jirta aftaraa miyuu abuurtay calallaahi alla korkiisa miyuu kadiban been ku abuurtay am mise bihi fiihi isaga dhexdiisa jinnatun waali miyaa ku sugan labadaa unbay mid tahay bay ka wadaan ninkani ma rabbibuu been ka sheegayaa mase rabbi mase waa waalan yahay waxaan markuu ku hadlayo bal iladiina laa yu'minuuna bani aadam marka ad haddii nebigii ilaahay sidaa uu u beeninayo oo uu sidaa yacnii u inkirayo adigii marka waxaad dareemaysaa tasliye iyo sabarsiinayba kuu noqonaysaayo adiga laftaada in mar walba lagu rumaystaa mama ta taas heli maysid hadaad aragta marka qof wax beeninayo oo yacni inkaar iyo ku jiro iyo diin la dagaalan iyo diin nacayb adduunyada ka zuuli maayo qof noocaas ah waayo nabiy llaahi maxamed sal lla ly slam ayay kala hortaagnaayeen waxaa kula hortaagnaayeen bal ee aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhirada fi lcadaabi bay ku sugan yihiin cadaab dhexdii bay ayay yihiin iyo wadalaali baadi albaciidi baadidaasoo albaciidi aada u fog baadi aada u fog afalam yarow ilaa maa bayna aydiihim wamaa khalfahum wax kalaa la tusayaa marka waxaa la leeyahay afalam yarow miyaynan arkin ilaa maa bayna aydiihim ilaa maa shay intii ka ah waxa bayna aydiihim hortooda ahaaday iyo wamaa waxa khalfahum gadaashooda ahaaday oo min asamaa'i samadii ah waalardi dhulkii ah miyaynan u jeedin yacnii qofku waxaa la yidhi mar allaale marka uu taagan yahay hortaadana dhul ayaa kaa jiro iyo cir gadaal haddaad fiirisana dhul iyo cir unbaa kaa jiro marka min asamaa'i waalardi saas waay miyaynan arkaynin hortooda iyo gadaashooda waxa ah oo dhul iyo cir ah haddaad marka hora hore fiirisana dhul unbaad arkay haddaa iyo cir gadaal haddaad milicsatana dhul iyo cir unbaad ujeedaa macnuhu waxay tahay allaha dhulka iyo cirkaasaa u weyn abuuray miyuu iyaga u daahayaa inuu soo celiya marka dee ilaahay siduu dadka ugu cudur yani uga zuulinayo yacnii marmarsiyada fiiri xujadana uu ugu oogayay afalam yarow miyaynan arkin ilaa maa shay intii ka ah beyna aydiihim hortooda ahaaday iyo wamaa waxa khalfahum gadaashooda ahaaday oo min asamaa'i sama xaal uu yahay waalardi dhulkii xaal ay tahay dhul i cir ah in nasha haddii aan doonno naqsif waan goynaynaa bihim iyagaan la goynaynaa alarda dhulkii baan la jaraynaa ow amase nusqid waan ridaynaa calayhim iyaga korkooda kisafan gabal ayaan ridaynaa gabalka oo mina samaa-i samada ka mid ah qeyb samadii ka mida baan kusoo ridaynaa haddaan doono ayb ina fii dalika kaagaa la aayatan baa ku sugan likulli cabdin addoon kastay ugu sugan tahay addoonka oo muniibin alla u noqdo oo rabbigii usoo u towbad keenayo u noqonayo waa wax uu wax ku fahmi karo ayuu alla leeyahay taasi in nashaa haddii aan doonno naksif waan goynaynaa bihim iyaga la goyne al-arda dhulkii la goynee ayb ow amase nusqid ridnee calayhim iyaga korkoodaan ku ridaynaa kisafan jaaniban gabal ama dhinac jaanibka oo ama gabalka oo mina samaa-i samada ka ahaaday ayb ina fi markaa khasfigiina de qaaruun baa lagu ciqaabay sidii qaaruun loo ciqaabaan u ciqaabaynaa gabalka dhul cirkii ka mid oo lagu soo tuurana waxaa lagu ciqaabay asxaabu adulla qoladii marka yani suuratu shucaraa aan kusoo marno oo nabiyullaahi shucayb qoomkiisa fa akhadahum cadaabu yowmi dulla ayb ina fii dalika kaagaa dhexdiisa samadaa aada arkaysaan iyo dhulkan aada arkaysaan la aayatan baa ku sugan likulli tusayso qudrada rabbi bacthi inuu alla awoodo ninkii raba inuu fahmo samadan iyo dhulkan aayad waa ugu filan tahay likulli cabdin addoon dhammaantii bay aayad u tahay muniibin alla u noqdo walaqad aataynaa daawuuda minaa fadlan yaa jibaalu awibii macahu waطayra waalanna lahu lxadiid qisadan marka iyo aayadihii ka horreeyay munaasabada ka dhexaysaa waa maxay mufasiriinta qaar sida abu xayaan wuxuu leeyahay munaasabada ka dhexaysaa waxay tahay markay bacdigii inkireen ayaa waxaa loo sheegayaa shay iyaga hadda bacdiga markay inkirayaan mustaxiilay ila tahay soo maaha oo waxay la tahay waxaan dhici karin waxaa la tusayaa wax iyaga mustaxiil agtooda ka ahaa oon dhici karin iyaga agtooda in adduunyadiiba bani aadam ilaahay ku siiyey subxaanahu watacaala qisada daawuud marka mulkigii nabiyullaahi daawuud iyo kii nabiyullaahi sulaymaan iyo dabayl marka maalin gelinkeed bil in loo socdo yacni tegayso intii caraabadeeduna ay la eg tahay bil intii loo socdo waxyaabaha marka jinnigii iyo inuu u adeego nabiyullaahi sulaymaan oo shaqooyin waaweyn ay soo qabtaan waxyaabahaas ayaaba ilaahay ou siiyey addoomihiisa qaar ka mid ah iyaga marka waxaa ka muuqanaya marka waa ogyihiin qisadaas oo qisatu daawuud iyo sulaymaan waa ogyihiinoo dadku yacni waa isu tabiyaan akhbaaraadka iyaga marka gabayadii carabtee hore iyo akhbaartoodii hore iyo sheekooyinka ay ka sheekeyn jireen qisada daawuud iyo sulaymaan waa ka mid ahayd ama ahlu kitaab ha ka maqlaan ama si kale ha u maqlaan carabtu waa yaqaaneen walidaalika marka waxaa laleeyahay middan aydnan inkiri karin shay mustaxiil idinka idinla ahaa baa ilaahay bani aadamka qaar ka mida uu siiyey maxaa qudradiisa marka isaga inuu addoomihiisa soo nooleeyo bacthi uu jiro maxaa mustaxiil ka dhigaya marka ayb oo tanba ma beeninaysaan tan maxaa u beeninaysaan saasaa marka labada qiso isku xirkooda uu yahay marka alla wuxuu leeyahay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah aataynaa waxaanu siinay daawuuda daawuud minaa annaga xaggeenna waxaan ka siinay fadlan dheeraad fadli ayaanu ka siinay cilmi iyo xikmad iyo nebinimo ayb waqulnaa waxaanu ku nidhi liljibaali buurihii baan waxaan ku dhahnay yaa jibaalu buuray awib iyo celceli oo tasbiixso tasbiixda kula celceli macahu maca daawuuda daawuud maciisa waayra ayb wasakharnaa lahu waxaanu u sakirnay aayra shimbirkii ayb ama in la yihaha waayra yaa jibaaluda wadayrada in yaa jibaaluda lagu cadfo oo markaa xagga maxalka leanna yaa jibaalu waxaa weeyaan waa waa munaado oo waxaa weeyaan mufrad ah munaadaha saas oo kalea mufradka ana waa la waa la waa waxaa lagu waxaa lagu bineeyaa maa yurfacu bihi wixii lagu rafcin jiray ayaa bina looga dhigaa calaamad ahaan loo siiyaa marka yaa jibaalu waa mabniyun cala dama fi maxali nasbin munaado wa wadayra waa ku cadfaysaa marka maxalkaad ka raacine ood uga cadfaysaa marka yaa jibaalu awibii macahu wayadayra yani shimbiray shimbirow idinkuna awibii macahu la celceliya waayo oo la tasbiixsada daawuud wa alannaa waanu u jilcinay lahu lidaawuuda daawuud baan u jilcinay alxadiida birtii ayaan u jilcinay an icmal saabiqaatin licamali saabiqaatin duruuc cambuurbireed samaynteeda darteed ayaanu ugu sakirnay birtii oonu ugu jilcinnay cambuurbireed inuu sameeyo waqadir waqulnaa lahu waxaanu ku niri qadir jaangooy oo isku jaangooy fi sardi taxa birta marka aad aada samaynayso meesha guluuska oo kale ah iyoiyo daloolka meesha uu guluusku daloolka ka qabsado dharka markaan ka hadlayno dircigaana markuu samaynayo wuxuu sameynayaa meel musmaarka uu qabsado daloolkaas iyo musmaarka isla ekaysii wayna si uunan uga dhex bixin musmaarka haddii aada daloolka loo weynayo waa ka dhexbaxayaa haddii la yareeyana ciriiri buu noqonayaa ma ma gelayo waqadir marka jaangooy fi sardi taxa aada taxayso ee birta diraca gabaladiisa ayb wacmaluu camal fala saalixan camalan camal camalka oo saalixan hagaagsan inii aniga bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun mid arkid badanaan ayo arkayo marka alla wuxuu leeyay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah aataynaa daawuuda daawuud waxaanu siinay minaa annaga xaggeenna fadlan baanu ka siinay dheeraad fadli waqulnaa liljibaali buurihii baan waxaanu ku niri iyo shimbirihii yaa jibaalu buurow awibii celceli rajicii macahu waa tasbiixda la celceli alta'wiibu awaba yu'awibu ta'wiiban weeyaan ta'wiibku cinda alcarab waxaa weeyaan alrujuucu min aaba ya-uubu baana asal u ah ayb marka celcelintii hadda waxaa loo jeedaa tasbiixda la qaad waayo oo la celceli nabiyullaahi daawuud marka markuu zabuurka aqrinayo ama tasbiixda uu aqrinayo buurihii baa la tasbiixsanayey shimbirihii baa la qaadayey marka waxaa laleeyahy qisadan baadba maqashaane ood maqasheen hadda ka hore buur allihii ka dhawaajiyey inuu wax abuuri waayo qudradiisu maxaad uga shakinaysaan saas oo kaley ka dhigan tahay ayb awibii celceli macahu maca daawuuda daawuud maciisa la celceli tasbiixda wadayra shimbiray shimbirayaalow idinkuna awibii macahu la celceliya waayo daawuud oo la tasbiixsada ayb wa alannaa waan jilcinay lahu isagaan u jilcinay daawuud alxadiida birtii baanu u jilcinay maxaa birtii loogu jilciyeyna anicmal saabiqaatin anta masderiyaan ka dhigaynaa licamali saabiqaatin duruuc dhaadheer samaynteeda darteed ayaan birta ugu jilcinay inuu duruuc sameeyo camburbireed oo dadku ay ka gashtaan uga gaashaantaan dagaalada waa waxyaabahan helmatiska la yidhaah waay hadda oo yacnii ama madaxa la gashtoo kale oo qofku marka uu ama dagaal galayo ama waxyaabahan marka xabadaha iyo qofka ka celinayo waagii hore marka baashan waranka iyo seefta iyo ayaa camburbireedka laga gashana ayb qofku marka uu dagaalamayo nebiyullaahi daawuud baa ugu horreeyey wax marka cambuurberaadkaas sameeyo ilaahay baana birta u jilciya inuu birtii garaaco uu dhalaaliyo oo uu markaa shaybka uu doono ka sameeyo ilaa birta marka la dhalaaliyo ayaa shaybkii la rabaa markaas laga sameeyaa oo qaabka adiga aada wax u rabto iyo design intaad u samayso designkaas hadhow marka wuxuu waafaqayaa isticmaalkii baa la waafajinayaa waa waxaan ad engineerinka hadda la yiraahdo anwaacdiisu kala tagtay oo aad u fara badan ayb oo shaygan muuqaalkiisa iyo camalka uu qabanayo in laysku sargooyo nicmo ilaahay dadka barayna waay laakiin soomaalida birtii tumideedii dadka waa ku caynayaan ayb waxna ma samaysan karo kii birta u tumaayeyna waxaa laga yaabaa yacni bir tumidow ku caynaa nuqsaan uga dhigaan adduunyadiina biray ku kala hormartay waxaan lagugu dilaya adiga waa bir sidii la raba laga dhigtay adigiina birti waa yasaysaa ninkii isticmaalkaaga keenay weliba qofka hadda birta yacni aada wax uga sameeye yaqaano oo aada markaa yacni u injine yacni ha design-keeda iyo wax sameynteeda iyo aadka u yaqaano xirfadaas leh dadku meelba maba dhacayaba adduunyada horuu shaqo ka helaya waa las waa la qorana ayb an icmal saabiqaatin licamali saabiqaatin duruuc cambuurbiraadyaal sameyntooda darteed baan birta ugu jilcinay nabiyullaahi daawuud anta tafsiiriyana qaaraa ka dhigo waxay leeyihiin waxaa loo soo qadarnaa wa amarnaahu waxaan amarnay nabiyullaahi daawuud an icmal ay icmal samey saabiqaatin samey anta oo tafsiiriyada waxay u baahan tahay iyada inuu ka horeeyo wax qowl la macno ah yacni qowl wax la macno ah xikaayo iyo amar iyo wax macno qowl wato waa inuu ka horeeyo marka waa alanaa iyadoo sideeda ah oo aan waxba lasoo qadarin antaan tafsiiriye lagama dhigi karo marka waa amarnaahu in lasoo qadaray noqone marka tafsiiriye laga dhigayo waqadir waqulnaa lahu waxaanu ku niri qadir jaangooy oo isku jaangoo fi sardi taxa yacni cambuur bireedkani marka wuxuu rabaa meel musmaar oo kale ah oo uu ka qabsado meesha kale ile waxa haddii laysku keenayo waa inay isqabsadaan marka meesha xalqada ah wareegsan oo uu shayga gelaya oo musmaarka oo kale ah iyo xalqadaa wareegsan isla ekaysii wey si aynan marka aynan u noqonin waasac luus si aynan u noqonin wax ciriiri badan oo aan gelayninna inaynan noqoninaa la rabaa way isla ekaadaan marka saa marka waa lagu ilhaamiyey waa la baray ayb waqulnaa wacmaluu sameeya ayaanu ku marka sardigu waa taxa dircun masruudun marka la yidhaha waa dirci taxan oo xalqooyinkiisa saa isu daba taxan yihiin wacmaluu sameeya saalixan camal hagaagsan sameeya inii aniga bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan basiirun midkii aada u arkayaan ah ujeedis badan walisuleymaana riixa guduwuhaa shahrun warawaaxuhaa shahr wasakharnaa lisuleymaana suleymaan waxaanu u sakirnay alriixa dabayshii baan u sakirnay guduwuhaa kalahaadeedu shahrun bil meel loo socdo kale way wa rawaaxuhaa caraabadeeduna shahrun bil intii loo socdo way yacnii intii bil loo socdo ayay maalinta gelinkeeda hore ku tegaysaa ee maalinta gelinkeeda dambe caraabadana waxay kaga imaanaysaa bil meeshii looga yimaado macnuhu marka saas waa wa asalnaa waxaanu u dhalaalinay oon u socodsiinay lahu lisuleymaana suleymaan caynal qitri naxaasta isheeda qitrigu marka waa naxaasta kaparka waxaan marka la yidhaha kaparka weeyaan naxaasta ayaan usakay naxaastuna iyadana ismaa isticmaal badan ayay leedahay naxaasta ama maarta wax badan baa loo isticmaalaa iyada lafteeda wa min aljinni jinnigiina waan waxaan uga sakirnay man ayaan uga sakirnay yacmalu shaqaynayo beyna yadayhi suleymaan hortiisa ku shaqaynaya hortiisuu ku shaqaynayaa biidni rabbihi rabbigii amarkiisa ayuuna ku shaqaynayaa waman qofkii axadkii iyoziq iisho minhum xaal uu iyaga ka mid yahay jinnigii can amrinaa amarkeenna ka leexdo nudiq dhadhansiineehu isaga min cadaabi saciiri huritaanka naarta hurayso cadaabkeeda ayaanu ka dhadhansiineynaa yacmaluuna way samaynayeen lahu lisuleymaana suleymaan bay u samaynayeen jinnigu maa ayay u samaynayeen yashaa-u ee yashaa-uhu ou doonayo oo min maxaariiba mixraabyaal ah dhismooyin ah mixraabka hadda kan lagu tukada iyo maahane waxaa laga wadaa un binaa iyo dhismo dhismayaal waaweyn ayay u sameynayeen wa tamaathiila taallooyin ayay u sameynayeen iyo wajifaanin xeerooyin ayay u sameynayeen xeerooyinka oo kal jawaabi yacni darka oo kale ah dararka oo kale ah darka xoolaha lagu waraabiyo xoolaha faraha badan ay halmar afka gelinayaan ay ka cabayaan oo kale xeerooyin la eg ayay sameynayeen wa quduurin dharye ayay sameynayeen dharyaha oo raasiyaatin qotomo calal athaafi dhardhaarada ku qotomo athaafidu marka waa saddexda dhagax ee dheriga la saaro dharye marka yacni waxay sameynayeen marka dhulka ku qotomo oo aan la dhaqaaji karin meeshooda un in looga cuno waay haddii wax laga cunayo intay weynin ka qabaan ayb qulnaa lahu waxaanu ku nidhi icmaluu sameeya aala daawuuda daawuud reer daawuudow ama daawuudow shukran shukri sameeya oo rabbigiin yacni ku shukriya intaabuu nicam idiin galay wa qaliilun mid uu aada u yaryahay weeyaan min cibaadiyi adoom waqaliilun kuwaqaliilun aad buu u yaryahay min cibaadii addoomadeyda xaggooda ama dhexdooda ashakuuru midka shukrinta badan aad buu ugu yaryahay kuwa aan shukrinayninaa badan waayo marka macnuhu walisulaymaana wasakharnaa lisulaymaana sulaymaan waxaanu u sakirnay ariixa dabayshi guduwuhaa ka lahaadeedu shahrun bil waay meeshii bil loo socdo iyada waxay uga imaanaya waxay ku tegaysaa maalin gelinkeed hore hooska hore qoraxdu intaynan wareeginba meeshii waa tagtay ayb wa rawaaxuhaa caraabadeeduna shahrun bil waaye meeshii bil looga soo alooga looga imaadana iyadu waxay uga imaaneysaa caraabada gelinka dambe maalinkii ayb wa asalnaa lahu waxaanu u dhalaalinay oo aanu u oon u dureerinay cayna alqitri naxaasta isheeda yani cayna naxaas il oo waxaan siinay marka oo naxaas ah birta dhulka ayaa laga qodaa dhulka qaarkiis markaa de biraha iyo waxyaaba fara badan baa laga qodaa kabarkaas iyo naxaastaas ha noqoto iyo waxyaabaha ku la la midka isagii marka waxaan siinay naxaas aada u tiro badan oo markaa dan danihiisa iyo ku qabsanaya wa min aljinni jinnigiina man ayaanu uga sakirnay yacmalu samaynayo shaqaynayo beyna yadayhi isaga hortiisa biidni rabbihi rabbigii amarkiisana ku shaqaynayo rabbi amarkiisiibuu ku shaqaynayaa maahan amru sulaymaan ma ah amarka rabbi waa ilaahay baa marka amray oo u cabiidi yacni u sakhiray u layliyey jinnigii marka halkaasuu ka shaqaynayaa sulaymaanna waa u jeedaa ma dhaqaaqi karo ayb jinkaasi marka suuratu saad baan ugu tegaynaayo marka anwaac buu kala ahaayo kula banaa-in waqawaas waaaakhariina muqaraniina fi lasfaad hada caطaa'unaa famnun ow amsik bigayri xisaab kuwana marka waa fuundi waxbay u dhisayaan kuwa badday jub intay dhahaan quusaan ayay kasoo bixinayaan waxa ku jiray jawharada iyo ah kuwana kuwa amarkiisa iyo diidana waa xirxirayaan iyagoo marka katiinado ugu xirxiranaya meesha iska yaalaan marka ilaahay nabiy llaahi sulaymaan mulki buu siiyeyoo qaala rabi kfir lii wahab lii mulka laa yanbagii liaxadi min bacdii buu yihi ayb meesha taasaa marka alla uu tilmaamaya marka nabiy llaahi sulaymaan dee jinniga ilaahay baa u amray mucjizana hadda waa uga dhigayay laakiin dadkan hadda ayaga jinniga ku shaqaysta ka warrama marka oo dhahayaanu jinni baa ii shaqeeya iyo jin baan ku xiranahay iyo waa lagu shaqaystaa isagana nabiyullaahi sulaymaan iyo waxaas maa isku midan kuwani marka jinka waa kuu shaqaynaynaaye diinta ka bax baa la leeyahay waa ka baxaya iimaan la-aanay ugu shaqaynayaan walidaalika marka axwaasha shaydaanku qofka u adeegi maayo ilaa uu diinta ka saaro musxaf ku kaadi inuu yiraa ama salaad la-aan inuu dhigo adoo adda waxaa jinka la shaqaysto wax tukada maku aragteen waxaas jinniga la shaqaysanayo waxaad arkaysaa afartan sano haddaad deris la ahaato masaajid asoo ku jira ma arkaysa halkaas unbuu ku jira salaad asoo tukanayana ma la arkayo marka kaasoo kale jinkii waaba gaaleeyeyba isagaa lagu adeegtayba ayb ayb waman waman qofkii yasiq iisho ama leexdo minhum xaal uu iyaga ka mid yahay jinka can amrinaa amarkeenna xaggiisa ka leexdo nudiq dhadhansiineehu isaga min cadaabi saciiri naarta huraysa cadaabkeeda yacmaluuna lahu waxay u sameynayeen nabiyullaahi sulaymaan maa wixii yashaa-u uu doonayo min maxaariiba oo mixraabyaal ah maxaariib waa jamcu mixraab mixraabkana hadda waxaa loo jeedaa dhismooyin dhaadheer oo aada u waaweyn ayay u sameynayeen waan culamada qaar waxay yidhahdaan baytalmaqdis iyay wax ka sameeyeen daa-uud baa bilaabay qad waxaana aada usoo kor qaaday nabiyullaahi sulaymaan qaar baa sidaa dhahaya ayb wa tamaathiila iyo taallooyin tamaathiilku marka waa jamcu timthaal waa taallada qaar culimada kamida waxay leeyiin laba tafsiir bay ku fasirayaanoo waa taallooyin wax nool aan ahayn aan sawirkooda aan ahayn haddii sidaa marka la yidhaahda wax ishkaala maba imaanaya waa taallo wax nool laakiin ma ah musawiro iyo waxbay sameynayaan laakiin wax nool ma ah qaarna waxay leeyiin maya wax nool bay sameynayeen dhagax intay qorqoraan ayay wax nool ka sameynayeen kaana marka culimada qaar waxay leeyihiin in loo ogolaay baa laga yaabaa iyaga sharcigooda ayb sidaa horaasaad moodaa inayba roon tahay maxaa yeeley arrintan arrin tawxiidkii taabanaysa hadday tahay dee tawxiidku isku mid unbaa laga ahay aduu labadaa tafsiir baa calaa kulli xaal ku jirta wa tamaathiilada mar walbana tamaathiisha dee lama caabudaynin maxaa yeele nebi ilaahay wax la caabudayo inuu dadka u sameeyo suuragal maaha lama caabudaynin shayga marka la caabudana sanamuu noqona oo muuqaalna uu leeyahay ibaa lana caabudaya marka naxaastaas iyo ayay waxay ka sameynayeen dhalooyin iyo ruqaam iyo mutaneel iyo wax lamid oo kale ayay ka sameynayeen mararka qaarna waxay ku sawirayeen oo qaabka ay u sameynayeen waxay ahayd qaab dugaag ama shimbiro iyo wax noocaas oo kale ayay ka sameynayeen ayb iyo wa jifaanin xeerooyin jifaanku marka waa jamcu jafnatin jafnaduna waa xeerada wax lagu cuno ayb xeerooyinka oo kal jawaabi ama kaljawaabi labada xarafba waa la kaljawaabi iyo kaljawaabi abuu camar kaljawaabi ayuu aqriyey macnuhuna marka waxaa weeyaan waa jamcu iyadu marka jamcu jaabiyatin waay jaabiyadana waxaa la yidhaha darka waa darka darka marka yacni intaas oo wadaan qaadaya weyn ee xoolaha geela ama lo-da ama ariga inay ka waraabaan laga rabo ka fulo yacni marka xeerooyin sidii darar oo kale ah ayay sameynayeen iyo waquduurin dhariyo ayay sameynayeen dhariyaha oo raasiyaatin iska qotomo oo aan la dhaqaaji karinba dhulka sidii wax ku qotomo aan la rujin karin oon la dhaqaajin karin meesheeday dadka wax uga cunayaan marka icmaluu sameeya ayaan dhahnay aala daawuuda yaa aala daawuuda reer daawuudow shukran shukri sameeya shukrigu inuu camal yahay marka camal jawaarixda laga qabto inuu yahay yaa laga qaadana waqaliilun waxaa aada u yar min cibaadii addoomadeyda xaalay uu ka mid yahay ashakuuru kan kuwa shukrinta badan falamaa qadaynaa calayhi lmowta maa dallahum calaa mowtihi ilaa daabat lardi arrin kaloo la yaab la waayo tanna falamaa markii qadaynaa aan oofsanay calayhi isaga aanu ku xukunnay dheh calayhi isaga korkiisa almowta geeridii markaan ku xukunnay oo waqtigiisii la gaaray ou dhintay inuu dhinto aanu ku xukunnay nebiyullaahi sulaymaan maa dalla ma tusin hum iyaga calaa mowtihi dhimashadiisa ma tusin ilaa daabatu lardi dhulka daabadiisa unbaa tusisay waa aboorka bahalkan aboorka ta'kulu waxay cunaysay min sa'atahu ushiisa ushiisa ayay cunaysay falamaa markii khara ou dhacay tabayanad waxay caddaysatay aljinu jinnigii waay way caddaysteen markaas waxay caddaysteen an low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna inay og yihiin algeyba qeybka hadday og yihiin sidaa hadday ahaan lahaayeen waxa maqan inay og yihiin maa labisuu maynan nagaadeen filcadaabi cadaab dhexdii kuma aynan nagaadeen almuhiini iyaga ihaaneeyo daraabo markii nabiyullaahi sulaymaan uu dhintay ushiisiibuu saa u cuskanaa waa fiirinaya iyaga markii ilaahay geeridii ku keenay jinnigii ma oga isaga waxay u haystaan inuu nool yahay shaqadii iyay ku jiraan iyo hawshii aayar baa marka aboorkii baa wuxuu cunayey ushiisii markuu aboorkii ushii cunay cunay cunay ay jilicday ayuu dhacay marka markaas uu dhacay baa jinnigii waaa wuxuu ku baraarugay inuu mar hore dhintayba markaasay leeyihin haddaan waxaa maqan ogaa lahayn dhibkan iyo yacni shaqadan dhibka badan maba aanan ku jirnay meeshaa marka maxaa laga qaadanayaa jinnigu qeybka ma oga ayb ninkii wax soo socdo ayaa jin og dhahayaa waa gafsan yihin ee mararka qaar waxaa dhacdo soo ma ahan laakiin jinnigii inuu qof wax u sheego ee uu yidhaahdo alaabta la xaday hebelaa xaday meel hebelayna taallaa awalan alaabta la xaday iyo inay meel taal horta qeyb miyaa iyada wax maqan miyaa qeyb maaha wax joogo jinku carriga waa marmaraa waa arki karaan qof bani aadamba hadduu soo arko waa sheegi karaa soo maha dadka qaar marka waxay u maleeyaan jinnigu inu wax kasta is uu ogyahay ma oga ayb waxa maqanna mararka qaar waa dhacdaa in intay isfuulfuulaan iskorkoraan samada waxa laga xukumayo intay wax kasoo maqlaan markaas ay dhibicdii ee dhimbishii ay ku dhacdo hal shay iyo wax inay soo fakadaan oo iyaga dadka lagu imtixaanayo waa dhacdaa oo dabadeed uu markaa qofkii sheego boqol beenna lagu daro kitaab gaablow marka iyo hawshiisu saas waay ayb taas uu marka rabbi subxaanahu watacaala uu ka waramayaa marka aboorkaas yarkaana waa ogaaday iyagiina waa ogaa waayeen jinnigii wax aan ilaahay ahayn marka cilmigiisu waa iska xadidan yihiin falamaa markii qadaynaa aan xukunnay calayhi calaa sulaymaana sulaymaan korkiisa almowta geeridii markaan saarnay oon ku xukunnay maa dallahum ma tusin iyaga calaa mowtihi geeridiisa ma aynan tusin ilaa daabbatu lardi dhulka daabadiisii maahae wax kale ma tusin aboor ayaa marka tusay oo fahmsiiyey macnaha see u fahamsiiyeyna taakulu waxay cunaysay min sa-atahu ushiisa minsaada marka waa usha bakoorada oo kale saa u cuska yahay falamaa markii khara uu dhacay tabayanat waxay caddaysatay aljinnu jinnigii an low kaanuu anhu shaniya low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna inay ogaanayaan algeyba qeybka hadday ogaan lahaayeen maa labisuu maaynan nagaadeen fi lcadaabi cadaab dhexdiisa ma aynan ku nagaadeen almuhiini ahaaneeyo ay fi tacabi washaqaa'i tacab iyo noog ma aynan ku jireen sulaymaanna uma aynan laylisnaadeen haddayba og yihiin inuu dhintay mar hore ayb ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed